runtii saddexda sano ee puntland ay jirtay anigu aan ka ahaa madaxweynaha dowladoodana ee xukuumadduna ay jirtay dadka reer puntland way arkaan wayna qirayaan waxqabadkii dowladdeeda ku tallaabsatay ha noqoto dhanka kaabayaasha dhaqaalaha iyo horumarkooda aerobortooyin dekadihii oo dhowaan aan ballaarinayno eroborooyinka qaarna dhammaadeen qaarna ay dhexda marayeen qaarna ay bilow yihiin qaarna hawshoo socoto wadooyinkii dalka isku xireeyey ama ha noqdo wadada dheer gaalkacyo garow udhexaysa ama ha noqdo kuwa firrowska la yidhaahdo dee ceel daahir ceer gaabo iyo kuwo badanoo kale ee dalka aanu ka hirgelinay ha noqoto waxqabadka dhanka biyaha for example oo puntland intii ay jirtay celasha laga qoday saddex sane inta anigu aan jiray celasha aan qodnay kuwa anigu aan hirgelina ayaa badan markhaatina waa leedahay de hay-adihii ka shaqeynaya waa ay joogaan xagga dhismaha iyo institutionska haykalka dowladnimo in kor loo qaado dadku ha tagaano inta sar iyo aqal wasaaradeeda aan ka samaynay madaxtooyada iyo buurta ha soo eegaan ha noqoto dhismihii wasaaradda maaliyadda arrimaha gudaha xanaanada xoolaha haweenka iyo horumarinta qoyska ha noqoto hay-adda socdaalka hay-adda daryeelka bulshada waxaan u malaynayaa markaan imid inta wasaaradood ee dowladda ee ku jirta guri ijaara iyo maanta in ay yar yihiin wax guri ijaara maanta ku jira hay-ad dowladeeda annagu marka inaanu dhisno haykalkii dowladnimo in aan wax ka qabano kaabayaasha dhaqaalaha si dadkina loogu abuuro shaqo iyo iyo horumar loo gaarsiiyo marka waxa aanu qabana way caddahay dadkana way u caddahay waana soo bandhignay in badanna waan ka hadalnay marka waxaan is leenahay anagu saddex sano oo horumar ah ayaa ay puntland ku tallaabsatay waanaan sii wadana horumarka waanu sii soconaya insha allah adigoo aada mahadsan mudane madaxweyne waxyaabaha ugu waaweyn la taaban karo ama aad dadka ugu haminayey oo soo jiidashalaha waxaa ka mid ahaa arrinta garoonka boosaaso oo ah garoonka keliya ee weyn ee diyaarad weyne ka degi karto oo puntland arrinta kaloo iyana saamaynta lahayd waxay ahayd wadada isku xirta gaalkacyo iyo iyo garoowe waxaa kaloo jirtay garoonka garoowe oo isagana gacanta lagu hayo saddexdaas haddaad gaar u taabatid maxaa qabsoomay maxaase dhiman
walaal garoonka boosaasood waa uu dhammaaday qeybtiisii koowaad way dhammaatay waana si fican baan u shaqaynayaa adeegiisiina waa loo dhammaystiray oo ha noqoto waxaan dhalinka la oran jiray ha noqoto shidaalkii ha noqoto v i b yadii meelihii dadku ay ku nasanayeen iyo de isagoo hadda dhamaystiranba keliya oo aanu rabnaa inaan ku dhamaystira waxaa weeye garoonkaana ma noqon rabna inuu noqdo garoon keliya ee u shaqeeya dhanka socdaalka iyo bassengeriska laakiin u noqdo mid laga dhoofiyo khayraadka puntland taas ayaa marka waxay nagu dhalisay inaanu sii casriyeyno sii horumarino sii ballaarino hawshaasna insha allahu way dhici doontaa waana dhamaystirmi doontaa garoonka garoowe meel fiican buu marayaa gabagaba weeye waxaan rajeynaynaa bilaha soo socda in la dhammaystiro qeybtii u dambeysay ee laamiga ahayd unbaa dhiman iyadana waa la dhamaystiri doonaa insha allahu waxaan rajeynaynaa eerboorka gaalkacyo sidoo kale dhowaan isna inaanu bilowno ayaan isna rajeynayaa sidoo kale dee eerboro kale oo aanu mashaaric u dalbanay sida buuhoodle iyo baran iyo waa ay jiraan waan rajeynaynaa in insha allahu iyana aan jawaab deg dega aanu ka helo deelaha yidhaahdo dhanka isku xirka de wadooyinka wadada halboolaha ee gaalkacyo iyo garoowe qeybtii u horreysay siddeetankii kilomitr u horreeyey dhowaan ayaa la bilaabaya waa la socotaano xataa qalabkii waa lasoo babalaasgareeyey kontraadkiina waa la bixiyey amase waxaa la yidhahda heshiiskii waa la saxiixay waxaa ku xiga waxaa weeye wadada hadda aanu ka wadno ceel daahir ceer gaabo iyana meel fiican mareysa ilaa soddon kilomitr la dhammaystiray qeybtii koowaad laamiga unbaa u dhiman ti wadaagsiinoo konton iyo lixda kilomitr dhowaan soo dhamaystirnay kuwo kaloo hadda aan bilaabi doono waddada eediyo u dhexaysa iyo garoowe tii hadda aan soo dhagax dhignay oo bandarbeela iyo inta udhexaysa iyo qardho assessmentkii hadda waa la ii keenay wadadan boosaaso iyo iyo qandala iyana aan rabo sidoo sidoo kale inaanu u helno dhaqaale iyo mashaariic aan ku hirgelino annagoo marka waxaan rabnaa dalka wax la taaban karo inaan uga tagno een, eh, oo puntland wejiga ay leedahay anugu nimid weji ka duwan insha allahu aanu eh, laba sano kabacdi anugu aan kuley madaxweyne ahaan aan uga tago Een, waxaa kaloo ka muhiimsan isbedelka dowliga ah oo aanu sameynay oo in dhismiha iyo institutionka dowladnimo sababto waxaa weeye dowladnimadu waxaa asaas u ah heerkala dowladnimo inuu jiro Een, eh, shaqaale hufan een, eh, meel lagu shaqeeyo goob shaqo oo lagu shaqeeyo nidaam shaqo oo jira Een, wala socotaanoo hadda eh, shaqasiin waxaan wadnaa xoog leh oo ku saabsan dhanka dhalinyarada wax soo baratay oo intaasoo eh, shaqo hadda la artasgarayo oo ama eh, bangiga adduunka ha noqdo ama cid kale naga taageerte waa la socotaanoo hadda dad badan ay shaqo ka bilaabeen oo haddana ay- ay socoto Eh, waxaa maalgashi hadda aan u ka ra- u raadinay kheyraadkeena dabiiciga oo igu horeeyaan eh, macdanta iyo biyaha eh, shidaalka een, eh, kalluumaysiga oo isna meel fiican maraya Een, sababto kheyraad kale aan leenahay weeye loo baahay inaan maalgashano Een, waxaan rajeynaya marka waxaasna marka laisku soo xooriyo in eh, meel fiican ay marayso puntland adigu aad u mahadsan mudane madaxweyne Eh, waxaan la soconnay eh, waddanka abaar baa dhacday oo weliba abaar aad u saameyn badan ah Eh, waxaan la soconnay in dowladdu ay lacag ku deeqday eh, biyodhaamin biyodhaamin badan ay ku deeqday caalamka aad aad ula hadlayseen Eh, adiga laftaadu aad safar aad u dheer oo kun iyo xoogaa kilomitir ah oo weliba lug ah aad eh, ku tagtay dhul badan oo bari iyo karkaar ah Eh, arrimahaas maxaad hadda noogu sheegi kartaa xaggee wax marayaan wallahi wala soctan xaaladda abaartu waa xaalad aad u adag weeye Een, ilaahay ha noo fududeeyo ilaahayna ha naga dulqaado ee, dhibta iyo- iyo abaarta Een, isaga deeqdiisa wax walba ka feyn karta Een, runtii dadaal badan baa dowladdu muujisay shacbiga puntland meel bay joogaana oo ganacsatada iyo culummada iyo qurba joogtu Ee, iyo dadka puntland oo dhan runtii waa isxilqaameen Een, waa gulo gurmaday dowladdu waa gurmatay Ee, wixii awoodeeda dowladdu waa ay ee, ku- waa ay ku deeqday haddana waa wadnaa ee, aad baan hadda u wadnaa Ee, maantadan ula joogo waxaan ka hadlaynay waxay ahayd abaarta iyo sidii wax looga qaban lahaa Een, ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa kolley hadda waqtiga roobka wax yar baa ka dhiman in ilaahay uu een, uu nacamimo oo ee, madar kheyr qaba una siiyo Ee, laakiin waa wadnaa hawsha iyada ah ama biyo dhaamin ha noqoto ama raashin qaybin ha noqote dabcan wixii naga tafdheeraadan waxaan isku dayan inaanu kala een, een, aan la aadno ee, beesha caalamka iyo deeqbixiyayaasha Een, eh, wixii hadee awoodooda aana kulley hadee inkastoo aan aad u qawadsanahay qaabka ay hadda hawsha nagala qayb qaateen Eh, haddana wixii eh, tabar waxaan rajeynayaa inay ka qayb qaadan doonaan hadda hawsha inta dhiman haddii laha yidhaahdo waa u yeernay waa la shirnay Eh, sanadka lasoo dhaafay bishii februaayo ayaan bilownay inaan arrintaa ka hadalno Een, waxaan islahayn diyaargarow fiican bay samayn doonaan ma aysan suubin calaa kulli xaal hadda waxaa weeye een, eh, ta koowaad inaan anagu isku tashanno wixii aan qabsan karna aan qabsanno ilaahayna tawakalno oo tala saaranno Eh, ciddii kale oo markaa haddee eh, wax nagu taraysana aan soo dhoweyno insha allah Eh, dhanka amniga madaxweyne eh, waxaan waxaa jirtay eh, haddaan magaaladan boosaaso oo kale ka bilowno eh, boosaaso waxaa ka dhacay dalal isxigxigay oo eh, dad mas-uuliyiin ah oo reer puntland ah oo siiba dowladda ka tirsanaa loo geystay kadib eh, dad falalkaas lagu eedeynayaa la qabtay oo shabaab lagu eedeeyey oo maxkamadii xukuntay kadib eh, eh, nabadoon la xiray baa jirtay iyo arrimo eh, shaqaqooyin yaryar oo dhacay arrimahaas maxaad nooga sheegi kartaa Een, horta dabcan ogaada een, annaga ee, puntland een, amnigeeda guud ee, aad buu u wanaagsan yahay Een, waana la socotaan hadda- hadde mar- markii wax yar dhacaan dadka puntland ko- waa yani waa dhagaha taagmaya indhaha sababta waxaa weeye haddii amnigu wanaagsan yahay oo uu dee aan loo baranin ee, dil iyo shide iyo iyo dhac iyo boob iyo een, iyo qarax markii wax yar dhacaan dadkeenu way baraarugayaan Een, eh, waa jirtaa eh, saddex eh, oda- nin oda- odayaal in magaaladan lagu dilay boosaaso Een, dadkii dilayna waan qabanay Eh, qaar badan oo ka mida waana haynaa maxkamad baa la saaray Eh, waana la xukumay Eh, waxay hadda sugayaan waa abiilkii weeye maadaama aan rabno puntland sharci ku dhisan tahay broseskaas iyo caa- yacni nidaamka dowladnimo inay marto Eh, qofna aan xaqdarre lagu dilinin Ee, qofna dembi uusan lahayn aan la saarinin maxkamadaha iyo darajooyin kala sareeyaan ay hubiyaan xaqiijiyaanna in qofkaasu dembiga uu leeyahay hawshaasina meel fiican iyo maraysa wayna socotaa dee haddii qofkii ee, qofkii la dilay qofkii dilay la qabtayna dee waa waa waan ku ammaanayaa laamaha dowladda ee amniga runtii shaqada fiicano ay qabteen En, eh, ninka hadda la sheegayo oo nabadoonka eh, isku sheegay oo eh, arrintaa ka hadlayna dabcan de waxaan u haysa- haysanaa eh, shabaab iyo ciddii haddii la jirto oo taageersanina de shabaab bay noqonaysaa En, eh, inuu tago eh, eh, xabsiga oo nimankii dilka lagu xukumayo dadka laayay uu isla suma sawiro micnaheedu waxay tahay de isna wuu ka tirsan yahay ka mid buu ahaa weeye cid kaluna fartin u dirayaa midhaan oo oo isaga uu taageero u yahay Eh, isagana de wixii sharcigu ka qabo cidna lagu aabiyoonimaya ayaa la marsiinaya anagu nabadoonka mana aanaa raadsan gudiisna ugumanaa tegin Eh, isagaa hawshan faraha la galay oo idaacadaha ka hadlayo xabsiga tegayoo waxaan wanaagsanayn ku kacay oo sameeyey marka isna dee barsuska caadigaha dowladnimada nidaamka iyuu maraya badna sharci bay leedahay iyo kala dambeyn qofna marka wuxuu doona iskama samayn karo marka waa rajeynayaa in sharciga la marsiiyo Eh, wixii ciqaab uu leeyahayna uu mutana in, eh, uu- uu uu helo baryahan iyana waxaa kaloo jiray eh, in qaar ka mida eh, siyaasiyiinta puntland ay dowladda dhanka siyaasadda dhaliila u jeedinayeen waxaa ka mid ah eh, madaxweynihii hore ee puntland eh, cabdiraxmaan faroole waxaa ka mid ah wasiirkii hore ee maaliyadda eh, faarax cali shire waxaa ka mid ah eh, wasiirkaagii hore ee waxbarashada cali xaaji Eh, iyo dad kale oo dabcan eh, siyaasadda dowladda dhaliilsan Eh, arrimahaas maxaad ka dhihi lahayd eedayntaas ma mid eh, aad mudan tihiinba mise waa eh, eh, maxaad ka odhan lahayd Eh, walaal waa mahadsan tahay Eh, horta dowladda puntland waa dowlad dimuqraasiyadeeda weeye oo en, eh, eh, dowlad eh, yani dulqaad badan weeye En, marka eh, dabcan anagu maahin eh, dictatoriyada oo qofku inuu hadlo ma diidno laakiin waxa fiican wax saxa mar walba in la abaaro Eh, qofku wuxuu sheeganaya titlekuu sheeganaya mas-uuliyaddeeduna is leedahay iyo suu hadlayo ayaa fiican Eh, nimanka hadlay eh, madaxweynihii hore ee puntland oo oday reer puntland weeye Eh, annaga aniga madaxweyne ahaan iyo dadka puntlandna wuxuu ka mudan yahay xurmo iyo soo dhoweyn ayuu ka mudan yahay En, eh, dhowaana waxaan u magacaabay anigu aan ku daray en, aqalka sare Eh, anigoo rajeynaya in uu eh, dadka reer puntland eh, ku matalo en, una odayeeyo En, oday puntland weye madaxweynihii hore weeye Eh, in uu danta puntland iyo danta soomaaliyeedba uu nagu matalo uu uga shaqeeyo aqalka sare Eh, haddana tii baan ka rajeynayna insha allah inuu en, inuu en, eh, waajibkaasuu yahay uu u guto ayaan rajeynaya insha allahu Eh, nimanka siyaasiyiinta kaloo hadlay oo wasiirka hore oo maaliyadda oo kale iyo de wasiirka maaliyadda anaga horka markaan nimi, isaga wasiir maaliyad ahaa saddex iyo toban saddex iyo toban bilood shaqaalaha dowladda iyo mushaar qaadan baan u nimid iyo ciid- iyo ciidamaba marka en, eh, hadda wuxuu sheegayaa de kule dadka puntland waa yaqaanaan faarax cali shire iyo iyo iyo dadka ee lamid ah waxay sheegayaan waa ogyahay de inay hadda xagaxagasho siyaasadeed iyo meelaha ay ay ka yidhaahdaan horta wax micnaha annaga hadda puntland oo ay noo suubinayso ma ay jiraan marka de dabcan eh, puntland isbedel baa imaan doona laba kun iyo sagaal iyo tobanka ciddii dan siyaasadeed le waxaa fiican waqtiga iyada ah inay sugto oo inta ka horeysana wadanka khalkhalka iyo iyo iyo iyo en, shidada iyo shaqaaqada laga daayo ayaan en, ayaan en, codsan laha insha allah Eh, mudane madaxweyne marka eh, markii dowladahoo dhan la isku qaado ama tan cabdiweligaas ha noqoto ama tii farool ha noqoto ama dowladihii kale oo ka horreeyay ha noqoto waxaa dhacda marar eh, in arrinta dhaqaaluhu isbixin weydo oo mushaaraadka waa la baxshaa laakiin uu wakhti dib u dhaco bil labo saddex afar uu mar qaata baa laga yaa- eh, baa dhacda waana arrin dowladahoo dhan la soo kulmeen Eh, adiga laftaadana dabcan dowladdaada inay marar qabsata laga yaabo arrintaas maxaa keena ma dhaqaalaha yaraada ma eh, dakhligii loogu talagalay mushaaraadka in lagu baxshaa meel kale aada maxaa sharaxaad naga siin karta En, horta waxaan s- eh, waa runtaa weeye eh, dabcan isma laha en, dakhliga dowladda iyo kharashka dowladdu inta badan En, aniguna maahin dowladaha adduunka oo kale sida mareykanka oo kale iyo deyma qaato oo dowladdu ay en, maxaa la yidhahdaa bonds iyo inta eh, eh, eh, samaysa eh, dadka ama deen ka qaadata ama lacag abuurata En, dabcan marka waxa waxa dhacaysa marka qaarkood inay isbixin waayaan dakhliga dowladda ee na soo galaya puntland dakhligeedu soo kooban yaad garan kartaan ee dekada yaro boosaasood iyo canshuuraha beri wax ka soo gala weeye wax kaloo hadda anagu aanu haynaa ma jiraan ee cid hadda ka miisaaneed nasiisaana ma jirto ama dowladda ha noqoto ama deeq bixiyaal ha noqoto eh marka en, eh, gaabkaas mar qaarkood wuu dhacaa eh, laakiin aniga waxaan ka dadaalna waxba waxay ka muhiimsan yihiin prioritiga inaanu abaarno sida ciidamadoo kale eh, in aanu eh, horumarino eh, in aanu wixii aan aan- aan muhiim ahayn eh, dib loo dhigo ayaanu runtii aan ku dadaalaa ilahay idinka waan rajaynaa marka in dabcan markii la rabo in de laisu miisaamana marka qaarkood waxaa loo bahanya dakhligana in la kordhiyo kharashkana la yareeyo hadda qiyaas inta jeer oo dagaal ah ay na soo mara aan gallay dagaal laba jeer ka dhacay gaalkacyo dagaalkii ka dhacay suuj iyo garmaal dagaalkii daacish iyo qadalaan ku qaadnay midka joogtada ah oo ka socda ee galgala waxaasi wax miisaaniyadahoo ku talagalah oo dowladdu ay u samaysay ma jiraan waana kharash buu la rabaa malaayiin dollar baana ku baxday waana wax ka go-aya miisaaniyadda dowladda ka go-aya weeye arin amni weye ha de wax la sugi karan baa garan kartaan dilka dil lagu soo tuuray lama oranayo wasaaraddii deegaanka ayaa mushaahar le eh hala bixiyo marka waxa weeye dabcan waxaas durfaas waa iska imaanayaan dadka puntlandna waa ay fahamsan yihiin waxaanuna isku tashi weye waxaan ku shaqaynaynaa iyo in marka qaarkood lasoo adkaysto la samro oo la fahmo dhibta jirta iyo xaaladdu sida ay tahay laakiin waxaan rajeynayaa in haddii maalgelinta aan wadno kheyraadka yaga iyo kaabayaasha dhaqaaluhu ay sukaaya kabaan in puntland meel ficay gaari doonto lagana bixi doono dhibta noocaas oo kale dhowaan waxaa dhacday in soomaaliya isbeddel uu ka dhacay oo madaxweyne cusub loo doortay oo waxa la yidhaahdo arrintaasna wakti badan ay soo socotay oo weliba dee tiiraarkii ama madasha ha noqoto ama dowlad goboleedyadii riixaya ha noqotee puntland kaalin weyn kaga jirtay maxaad saadaalinaysaa soomaaliya maanta jawi nooce ah ayaa kaaga muuqda wallahi aad baan ugu faraxsanahay isbedelka dhacay muddana anaa ka shaqaynayn waa la socotaan puntlandna waxay ka ahayd dubdhaxaad bay ahayd isbedelkan hadda in dowlad goboleedyada lagu qabto doorashooyinka ee puntland baa sabab u ahayd heshiiska aniga iyo prime ministerka cumar cabdisha cali sal maarkaan ku saxeenay garow ayuu ahaa bishii abril ee sanadkii lasoo dhaafay in dabadeedna kabacdi ay dad matalaad shacbiga dhabihi dadku ay yeeshaan wax badan baa laga bartay khibrad fiican baa dadku ay ka yeesheen in la qaban karo doorashada iyadoo intaasoo ergo laisu keenay oo la qabtay dabadeedna baarlamaan cusub baa la sameeyey aqal sare iyo aqal hoose labadaba dabadeedna madaxweyne la doortay nin odayahoo wanaagsan oo isleeyahay soomaaliya danbu u yahay maxamed cabdulaahi farmaajo anigana markii aan dowladda ku jiray prime ministerkayga ahaa isaga ayaana bedela anigu markii dowladda xagga dowladda dhexe aan ku jiray aqoon fiicanna waa u leeyahay nin wanaagsan oo daacadahoo runtii shaqo fiican qaban kara weeye ra-isul wasaaro da magacaaba isna nin dhalinyaraho wanaagsan oo aqoon-yahana waxaan rajeynayaa marka in la dowlad fiican ay soo dhisaan howlaha yan horyaalla aad buu badan yihiin dalka inta dhiman shabaabku haysto in la xoreeyo in la xasiliyo in la ballaariyo maamuladii in dowladdu meel badan ay gaarto in yani taakulayntii bini aadamnimo ee gobolada dadka dhibtu ay gaartay la sameeyo in dastuurkii la dhammaystiro in la qabto wixii la oran jiray aftida dadweynaha in tilakob dadweyne la sameeyo in kabacdin laba kun iyo labayo toban doorasho hal cod hal qofa la aado laba kun iyo labaatan doorasho hal cod hal qofa la aado waa shaqo aad u tiro badan weeye waa mandate runtii adag ayaa horyaala waan rajeynayaa intii ay karaankooda inay ka fuliyaan insha allahu marka yodila aad bay wanaagsan tahay aad baa dadku soomaaliya iyo puntland ba ay usoo dhoweeyeen beesha caalamkuna usoo dhoweysay waxaan rajeynayaa gurwilkaas iyo wanaagga tirada badan oo la hayo in la xajiyo ayaan rajeynayaa dabadeedna aan u gudubno dowladnimo wanaagsan si karaamadeenii iyo sharafteenii iyo dowladnimadeenii iyo qarnimadeenii aan dib ula soo laabano insha allah marka saadaash waa fiican tahay runtiina mustaqbal fiican baan arkaa
mudane madaxweyne haddii aan kula kaftamo soomaalida waxay dhahdaa ceel ninkii geli jiray baa laga wareystaa qofku markuu bannaanka joogo sawirka uu ka haysto in madaxweyne la noqdo iyo in markaa madaxweyne aad noqotid oo xilka intaa la eg la qabto farqi baa u dhexeeya maxaad ku tilmaami kartaa farqiga
waxaa weeye waa mahadsantaha walaalkay runtii aniga sharaf bay ii tahay in dadka puntland ay doortaan madaxweyne aan u noqdo intaas ayaana anaga nolosheeda ugu filan dabcan marka qaarkood madaxweynuhu dee culayskaa puntland oo dhan ayaa korkaaga saaran mararka qaarkood marka dhibtu waa iska badan tahay stressku waa iska badan yahay fakarku waa badan yahay culeyska siyaasadeed iyo amni iyo mar walba kugu dhacayahay waad garan kartaa oo irida qofka kaaga soo galaahay inta badan war farxadda kuuma wadaan marka dowladnimada puntland mid lagu nasto oo lagu raaxaysto oo maahana waa mid aada u dhib badan weeye laakiin qofku inuu isku dayo inuu dalkiisa wax ku kordhiyo una faa'iideeyo waa wax meesha ku jira weye waa waajibna saaran qof walbaaba inuu wixii ku aadan uu qabto marka waa runtii wanaag badan bay aniga iyahayd inaanu nimaado laakiin dabcan waxyaaba badan aad filaynin iyo dhib badan iyo culayso badan waa iska jirayaan laakiin marka laisku soo xooriyo waxaan filayey ma waxaan ahayn ma ma arag
maxaad is leedahay marka marka aad dib isu fiirisid ka madaxweyne ahaan wixii lagaa filayey maalintii lagu doortay ma kula tahay boqol kiiba boqol inaad ku guulaysatay maxaad odhan kartaa ama waa dhiman yihiin ama waa waa waad ka mira dhalisay
waxaan isleeyahay horta anigu qof kastaaba boqol kiiba boqol qof dhamaystiro boqol kiiba boqol wuxuu ballan qaaday samayn karaa waa iska yaryahay laakiin anigu waxa weye waajibkaygu runtii in aan dadaalo daacadnimo ku shaqeeyo wixii kale oo dee dhiman ilaahay baad tala saaranaysaayoo dee xukunka ilaah baa iskaleh niyad kasto niyad wanaag kasto fiican aad la timaado dadaal kastoo aad la timaado haddaansan ilaahay wixii dee ugu talagalay aysan dhicin ma dhacayaan laakiin anigu xafiiska waxaan la imid niyad wanaag iyo dadaal labadiina weli waa hayaa marka waan rajeynaya insha allah inta dhimanna saasaan kusii wadaynaa waan rajeynaya wax badan inay puntland u qabsoomeen muhiimka waxa weeye xataa waxqabadka waxaa ka muhiimsan itijaah siyaasad dadku inay yeeshaan oo dadka wax lagu yani la tuso wadada saxdaa dadku ayaga wax qabsanaya marka ma fahamtid dadku inay isku tashadaan in la dadaalo in yani la jeedi focuska laga jeediyo mararka qaarkood meesha ay jireen puntland maanta qof walbaaba wuxuu ku hadaaqaya waxaa weeye kaabayaasha dhaqaale dadka inaan u jeedino waxqabad in la aado ma fahamte oo meesha dantu ku jirto iyo meesha dadaal ku jiro iyo meesha horumarku ku jiro in loo jiheeyo weye wixii aad ku talagasheen ma dhacayaan mise ma dhacayaan tadi ilah bay ku xiran tahay laakiin maxaa loo baahan yaha dadaal iyo daacadnimo labadiina waan haya anu insha allah madaxweyne adigoo mahadsan dadku waxay yidhahdaan mararka qaar iyagoo daba socda safarada shaqe inta badan aad aadid waxaan la soconnaa madaxweynihii puntland ee ugu horeeyey in badan oo dalka soomaaliya ka mida safara ku tagaad ahayd baydhaba ha noqoto kismaayo ha noqoto wax la yidhahda xamar ha noqoto iyadoo aakhirkiina dee isbeddelka soomaaliya ka dhashay arrintaas ay ka dhalatay marar badan dalka dibaddiisa waxaad u tagtaa arrimo horumarinta puntland la xiriira laakiin dee dadka siyaasadda dhale waxay yidhahdaan odagu diyaarad bu iska sii saaran yahay iyagoo say doonaan ha u turjumeene marna waxaa xusuustaa baarlamaanka puntland erey aad ka tiri ahayd cabdiweli uma xiisa qabo diyaarad iyo hotel arrintaa maxaad koran lahay wax wanaagsan horta puntland gudaheeda aan u nimaadno waxaan u malanayaa inta aan puntland tegey gudaheeda madaxweyne tegin uusan jir marumaynaya iyo dhulka aan maray waxayna ahayd ballanqaadkaygayba ahayd in dadka puntland u sinaadaan cadaalad deegaan iyo cadaaladad labadaba ay hesho marka inaan dadka meelaha ay joogaan ugu booqano ugu tagno waajib saaran buu ahaa waxaan u malaynayaa marka dee dhulka aad puntland la yidhaahdo dadka soo arageeda la tashigeeda u tegitaankeeda ka warqabkeeda wayartaan u malaynaya intaan tegay madaxweyne tegay inuu jiro u malayn mayo tantan gudaha dalka gudiisa weeye meelaha kaloo aad tilmaanto xamar ha noqoto ama beedhabo ha noqoto ama kismaayo waxaan u tagna waxay ahayd danta qaranka ahayd iyo barnaamijkii isbeddelkii dowladnimo ee puntland soomaaliya ka dhacayay ayay ahayd dabcan keligana maahan madaxda qaranka oo dhan oo kale ayaa ila mid ahaa oo aan isugu tegeyna mar walba garow waa la isugu yimid dhowr jeer waa la socotaan laba ka saddex jeer beedhabaa la tegey kismaayo la tegey xamar baa marar badan lagu laalaabtay waxaasoo dhan waxay ahayd dee horumarinta iyo isbedelka dowladnimo ee soomaaliya laga rajeynayey in aanu ka qeyb qaadano kamid noqono meel aanu ka maqnaan karana ma aysan ahayn arinta marka tegitaanka iyo debadaha puntland haddii aan loo socon oo aan wax loo raadin waad ujeedaan annaga hadda dhaqaalaha dowladda dakhliga soo galaahay waa wax aada u kooban waata hadda ka hadlaysa oo isbixin karin qarashkii iyo dakhligii dowladda maxaa loo baahanya marka waxaa loo bahanya number one horta puntland in la gado adduunka laga gado soomaaliya markii la yidhaahdo oo la magacaabo qof baa wuxuu qabaa soomaaliya inay tahay meel burburtay oo dhimatay oon amni lahayn puntland waa ka duwan tahay puntland waa meel amni ah waa dhul dowladnimo ka jirto waa haykal dowladnimo wanaagsan leh institutions dowliya leh dastuur leh nidaam leh in marka adduunka laga gado puntland wax ay tahay meesha ay tahay juqraafi ahaan xataa ay taalo in la gadaa loo baahan yahay puntland waxay leedahay xeebta u dheer soomaaliya waa meesha keliya ah ee badda cas iyo iyo indian oceanka labadaba kulmisa weeye kun iyo afar boqol iyo afartan kilomitr oo bada ayay leedahay intaasoo khayraadaha ku jira oo macdan iyo shidaal iyo wax walba leh marka in la gaday u baahan tahay midda koowaad midda labaad marka la gadana waxaa loo baahan yahay in wax lagu taro oo deked anagu hadda ma dhisan karno mana ballaarsan karno waxaa loo baahan yahay inaanu u helno aeroboortooyin dhaqaale aanu ku dhisno ma haysano waxaan u baahannaha inaanu u tagno jidadka laftigooda iyo qalabkiisa waxaan u baahannaha inaanu u tagno maalgashiga khayraadka dabiicigaah waxaan u baahannaha inaanu dad u helno maalgashada dalkeena oo noo yimaada waxaasoo dhan hadda iska imaan mayaan adoo ama waa meesha soomaalidu ka dhihi jirtay xagla laaban xoolo kuma yimaadaan kuma yimaadaan absolutely marka somal waxay tirahdaa intuu soo kale tirahda intuu uurku biku lahaa cagtu ha bugto marka waxaa weeye waxba maadan qabanin maadan dadaalin oo maadan soconin inta la odran lahaa ha yidhaahdaan diyaarad busaanaya anigu anigu afartan sana diyaarad saaraa ma garata hotel fiicanna seexanaya marka uma baahni hotel iyo diyaarad toone waxaan rabaa dalkaana inuu horumaro saas wey aad baad madaran madaxweyne sida quruxda badan aad u sharaxday aad ugu mahadsan tahay waxaan xusuustaa safarka ugu dheeraa ee aad boosaaso ka baxday ee dhulka badan oo bari iyo iyo karkaara aad tagtay ee sawirada iyo fideoyadii laga soo duubay adoo dadkii abaaraysnaa iyo dadkii reer miyiga ahaa iyo ku dhex jira marka mar baa niyadeeda waxaa kusoo dhacday aboyaalo madaxweyne gaas see isku yihiin dhaqanka miyiga xoolaha raacidooda iyo lisidooda iyo heestooda si fiican waxaa weeye walaan anigu horta waxa weeye anu miyaan ku dhashay nin reer miyaan ahay ma garatay dadkaygana reer kala maro reer miyi weeye marka dhaqanka miyiga wax igu cusub maaha xoolaa waa raaci jiray waana lisi jiray waana waana waana sharaf weeye aan ku faana weeye dhaqankeena aan ku faana weeye marka howlahaas dhaqanka iyo heesaha xoolaha iyo heesaha geediga iyo mar baan iska waraysan doona insha allah
dhanka sugaanta igu horrey mudane madaxweyne adigoo mahadsan weliba gabayada iyo sugaanta wadaniga ah heesaha ama gabayada kuwa aad xiisaysido as tiraahdid saameynta ugu badan bay leeyihiin mid ama laba ma xusuusataa hadda horumar iyo abaaraan ka hadlaynaa barnaamijkaas mar gaara si gaara iga wareysta insha allah
adigu aad iyo aad mahadsan ee mudane madaxweyne maxaa kusoo gabagabaynaysaa reer puntland ha noqoto ama soomaali ha noqoto maxaad maanta oran lahayd oo u sheegi lahayd oo aad ka dardaarmi lahayd
puntland waxaan rabaa inaan midda koowaad aan ugu baaqo wadajir iyo midnimo ayadaa lagu gaarayaa horumar puntland uma baahnaa buuq uma baahnaa xasarad uma baahna nin dan leh in uu dad kiciyo waxay u baahan tahay ayadoo mid ah oo meel wada jeeda inay danteeda raadsato ayay u baahan tahay deganaansho iyo stability iyo nabadgelyo iyo horumar waxa weye waxa puntland ku horumari karto iskhilaaf iska hor imaad xasrad la abuuro cid gaara iyo shaksi gaara wax lagu yeeri maye puntland o dhan bay saameynaysaa marka dadka puntland in ay ka feejignaadaan ka wacyigashan yihiin cid kastoo dhib wadda inay iska qabato horumarkeeda iyo nabadgelyadeedna aan ka wada shaqayno dabcan wixii dhaliil dowladdu leedahay qaab loo maro iyo nidaam loo maro ayaa jira oo fartimaha loogu gudbin karo dhanka soomaaliya de waxaan rajeynayaa soomaaliya inay waxaan rajeynaya waddadii fiicneed ay cagta saartay in ay horumarto ayaan rajeynayaa puntlandna qeyb ka mid ah soomaaliya weeye waan ka shaqaynaynaa in badan ayayna puntland maslaxad ay leedahay oo gaara u dhumisay in soomaalinimo la helo tii baan weli aaminsannahay maslaxadda guuda somalida in laga wada shaqeeyo soomaaliyana ay midowdo soomaaliyana ay danteeda garato soomaaliyana dowladnimadeedii iyo nidaamkeedii kala dambeynteeda ay soo ceshata aan rajeynayo